Deegaanka Buulomaree ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa si rasmi ah loo hirgeliyay leerarka ku shaqeeya tamarta cadceedda kuwaasoo lagu rakibay waddooyinka waaweyn ee magaalada si loo xoojiyo amniga, bilicda iyo isu socodka bulshada. Mashruuca ayaa waxaa hirgeliyay maamulka gobolka Shabeellada Hoose waxaana uu qayb ka yahay qorshaha ballaaran ee lagu horumarinayo adeegyada aasaasiga ah ee bulshada, gaar ahaanna xilliyada habeenkii. Kormeer lagu hubinayo heerarka hirgelinta mashruuca ayaa waxaa sameeyay Guddoomiyaha Degmada Kuntuwaarey, Guddoomiye Ku-xigeenka Degmada iyo Taliye Ku-xigeenka Amniga Buulomaree. Mas'uuliyiinta ayaa si wadajir ah goobta uga hadlay iyagoo muujiyay muhiimadda leerarkani u leeyihiin bulshada deegaanka, ganacsiga iyo isu socodka magaalada. Muxudiin Khaliif Caliyow, Guddoomiye Ku-xigeenka Degmada Kuntuwaarey ayaa ugu horreyn ka hadlay goobta.
Buulomaree waa magaalo nabdoon boqolkiiba boqol maadaama hadda soolarkii naloo keenay oo magaaladan bilicdan hadda aad u jeediin aad ku warqabtiin adeeg asaasiga mid hore naloo keenay suuq marketan naloo dhisay kan kii labaad waaye oo soolarada naloo keenay dowladda koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka iyo maaragtay hay-adda i o m maxad ballaaran ayaanu soo jeedina waa uu mahad celinayaa inay adeegan asaasiga noo keeneen waxa kale noo dhiman soolaradii nanoo keenay magaal magaal baaxad weyn leh maaragtay wili baaxadii wili waa taagan tahay marka labaad markaan ku celiyo guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan najax waxaa soo gaarsiiyey mashaaridii ugu horreysay buulomareer oo soolaradii ay ka mid ahayn iyo suuqyadii ka mid ahayn wixii dhamana mahaddaas asaaska leh juhdigaas iyo dadaalkaas oo bixiyey Dhanka kale Cabdisalaan Aadan Maxamed taliyaha amniga Buulomaree oo ku hadlay afka saraakiisha guutada lixaad ee qaybta lixdanaad ayaa tilmaamay in ciidamada ay si buuxda uga howlan yihiin sugidda amniga deegaanka iyo tuulooyinka ku xeeran.
ciidan sidiisaba waxaa weeye waa inuu howlgalan xilligaas saacadda ku jirno saacad walba howlgalan ku jirno meelaha andulaadka laga ilaaliyaa ciidanka admis iyo annagaa isla degan wax dhibaataa kama jiraan amnigiisa wax barabalaan oo dhibaataa ka jira marka maamulka gobolka shabeellada hoose aad iyo aaday u mahadsan yihiin ugu dambeynna guddoomiyaha degmada Kuntuwaarey Ibraahim Xaaji Xuseen ayaa si gaar ah ugu mahadceliyay guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose sidoo kale waxa uu sheegay in maamulka degmada iyo gobolka ay ka go'an tahay in adeegyo hor leh laga hirgeliyo dhammaan tuulooyinka hoos yimaada Buulomaree maamulka gobolka gobolka Shabeellaha Hoose mudane Ibraahim Aadan Najax markuu la soo magacaabay wuxuu sameeyay wuxuu kow ka bilaabay suuqa weyn ee qudaarta maanta aan lagu ganacsanaye waxaa kaloo meesha laga dhisay soolaradan waxaa kaloo meesha laga sameeyey warti biyaha oo aan si voluntaria u samaynay maamulka iyo amniga inay iskaashtaan waxyaabo badan aan ka samaynay waxaa ka mid ah waddada maanta aan marayna waxaan ku dhisnay si isrilqaan ah ayaan waxaas ku samaynay hay-adaha doonariska ka shaqeeya gobolka shabeellaha hoose ama soomaaliba waxaan leenahay cid kasta cid allaale intay imaato bilaa shuruud la'aana ugula shaqaynaynaa magaaladan amni waaye wax dhiba kama jiraan hay-adda i o m oo mashruucyadan fulisayna aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa waxaa kale aan ka codsanaynaa baahida weli koo muroogta waxaan ka codsanaynaa inay soolarkii ay noo soo badiyaan ugu yaraan waxaan u baahannahay saddex waddooyin aan noo dhiman oo maanta mugdi ah waa waddada bartamaha midda hadda aan taagannahay waddooyinka xaafadaha aada midda daydoog midda jeerow aada kuwaasoo dhan mugdiya naga yihiin waxaan ku codsanaynaa i o m inay soo larkaan inta ay keentay in la eg inay noogu soo daraan